xarunta armaada shalay goor uu koob iyo tobankii barkii ah ciidanka amniga oo howlgal ku jira oo nin qori wati meel ka qabanaya baa meesha waxaa ka dhacay shoo bare ayuu ciidankii xadariifiyey halkaa waxaa ku dhintay qof shacab ahaa oo isagu aan qulqulabtadii ku jirin arrintaas dadka mutaaraadaya oo shacaba oo bay ahaayeen wax meesha hadda ka dhacay waxaa nagu maqaalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen maxaa sababay wallaahi waa waa caban karaan waa mudaaraadi karaan ayagoo soo bandhigi karaan laakiin insaa wax u dhacaan oo dhulkii la gubo oo dab la shido aad baa uga xunahay in dad shacaba lalaayo ama waxgaaraan baan ka cabsanaynin sidaa darteed wixii ay samayn kareen waa ay ma jirtaa in ciidamada boolisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya dadna ay ku waxyeeloobeen ciidan booliiska ka mid a oo maxaabiis waday xanibaadii mudaharaadka ugu xanibnaa maxkamadda markay gudbayeen oo ay saldhigga rabeen inay kalaan baa dad ku soo yaaceen ciidankaas xabaday rideen ay ku difaacayeen maxaabiistii halkaas laba qof baa ku dhaawacmay dhimasho shalay ah baa jira oo tii shalay oo hawshaanu ka kacaya
labada qof ma rag baa mase waa dumar waa arday qof arkaya oo dhaawac yar iyo gabar iyadana dumar a waxaa nagu maqaalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay arrinta maxaa ka jira
walaalkiis baa qabay way jirtaa laakiin iyadu mudaharaadkii hataa kuma jirin meel dadka shacabkaa meesha iska taagan yahay waa gartay marka hadda xaaladda ka waran magaalada dadkii weli meesha bay tuunsan yihiin baalay waana bartamihii magaalada barxadda weeye maxay ciidamadu sameeyeen walaal waxaan isku dayaynaa in oon hawshaan xal ogaado wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku xallin karo waa samaynaynaa insha allah haddana waxaa moodaa inay soo hagaagayso waxyaalaha cabashada oo ay dadku qabaanna waxaan rabnaa inaan wax ka qabano waa gartay mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliiska ay ku soo xireen ciddii dilkaa ka dambeysay wallaahi horta qof shaksiya oo dil geystay ma jiro waxay ahaayeen ciidan dawladeed oo shaqa ku jiray borses iyo baaritaan baa lagu jiraa waa garteed dadka shacabka ah waxaa ciidamada baaritaan ka dhex socda ma ogaan karaan dadka waxaan rabnaa inaan u sheegno inaan hawsha ku jiro waxna ka qabanayno marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen ma jiraan gaadiid iyo meherado ganacsi oo ay waxgaarsan yihiin dadkaas wallaahi mutaaraadka maanta dhacay waxyaalo badan oo khasaaro ah dee weyba jiraan oo wadooyinka waxoogaa laga gubay oo laamiga daayira iyo waxaasaa lagu gubay meherado kuway wareegsanaa areada si wax gaareen baa naloo sheegay walaakiin khasaaro weyn oo saas u weyn oo xagga maalka ah ma jiraan